wararka ka imaanaya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka alabeerta ee dalka kanada kana soo jeeda magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa dowladda federaalk ku eedeeyay inay ayada ka dambeysa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dhowaan soo gaaray dad ka tirsan maleeshiyo beeleed hubaysan oo ciidamo ka mid a kuwa sirdoonka dowladda federaalk ee maamulka la magacbaxay galmudug ay ka furteen laba gaari oo hub ah kadib dagaal qaraar oo dhexmaray iyaga iyo ciidamada sirdoonka oo hubka galbinayay waxay sheegtay jaaliyadu in dadkii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaalkaasi ay ka dambeysa dowladda federaalka hubkan ay ayadu waddanka soo gelisay wixii goobta ka dhacayna ay mas-uuliyaddeeda ay qaadayso waa dowladda federaalka jaaliyadda waxay carabka ku dhufatay in dowladda federaalka qorsheynaysa inay weerar ku qaado magaaladaasi jaaliyadda ayaa sidoo kale dowladda federaalka ka dalbatay inay bixiso magdhowga dadka ay ka laysay weerarkii ka dhacay inta udhexaysa balanballe iyo magaalada cabudwaaq maadaama ay dagaalka ku jireen ciidamo iyada taabaxsan kuwaas oo sidaa la sheegay gaadiidka hubka ku rarnaa gelbinayay jaaliyadda oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa ka dhawaajiyay waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id annaga oo ah jaaliyadda ee ku nool gobolka albeerta kanada oo aan kaga hadlayno dhibaatadii ka dhacday waqooyiga galgaduud halkaas oo dad shacab ah dhimasho iyo dhaawac loogu geystay si xaqdarra ah ka baxsan aadaminimada ka baxsan mas-uuliyadda dowladnimo waxaan si toosa u cambaaraynaynaa ugana soo horjeednaa ugana xunnahay ciddii ka dambaysay dhibaatada halkaa ka dhacday ee magaca dowladda wadatay ciddaas oo si gaara markii loo tilmaamo ah hay-adda nisa hay-adda nisa oo hoostafi dowladda federaalka ah waxaan ku cambaaraynaynaa inay ayadu dagaalka bilowday inay hubka sharci darrada soo gelisay inay ayadu dadka mas-uulka ay ka ahayd ammaankooda ay ayadu ammaan xumada saldhig u ahayd dhibaatadii halkaa ka dhacdayna ay ayadu si toosa iyo si dadbanba ay mas-uul nisa uga tahay cambaarayn kadibna dowladda federaalka ah waxaan leenahay ciidankaas adigu ka hoos yimaada waa ciidan adigu aad xukunto ilaa taliyihiisu waxay og yihiin wey inay og yihiinna waxaa caddaynay in ciidankaasi uu hubkaas soo gelbiyey waddanka soo geliyey shacabka ku laayay welina uu ku indacad yahay inuu arrintaas sameeyey dowladda federaalka ah in ay qaadato mas-uuliyaddeeda ku aadan dadkii dhibaatada halkaa ka soo gaadhay dhaawac iyo dhimashada ay magdhowna ka bixiso dhowaan ay ahayd ka gadaal markii ciidamada sirdoonka oo gelbinayay gaadiid siday shixnado hubka noocyadiisa kala duwan ah ay weerar jidgal ah u dhigeen maleeshiyo beelaad ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan weerarkan dhabagalka ah ayaa koloonyada ku qabsaday inta u dhexaysa balanballe iyo magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana goobta labada dhinac isku gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac